waxaynu isugu nimid doodcilmiyeedka doorashooyinka somalilan markaa doodcilmiyeed markan leenahay waxa wey waanaynu waynu doodaynaa afkaartaynu isweydaarsananaa laakiin si cilmiyeysan ayaynu ayaynu dee aynu isu weydaarsananaa si aynu u kala faa'iidaysano oo ra'yigeenna wixii meesha ka soo baxaa cidda doorashooyinka ee ee ay ka khusayso aynugu aynugu gudbayno waraaqihii magaranaysaa laydin soo diray sidii sidii ku qornayd waxyaabaha aynu aynu ka doodayna wax ka mid ah maxay yihiin caqabadaha hortaagan maxay yihiin fursadaha aynu haysanno ee inoo saamaxaya sidii loogu talagalay in aynu doorashooyinkeenna u qabsanno maxaa maxaynu ku kordhin karnaa sidee ayaynu ugu kordhin karnaa yacni si doorashooyinka loogu qabto xilligoodii waxyaabaha iminka diyaarkaynoo ah maxaynu ku kordhin karnaa ee kale ee de lagu shaqayn karaa ee aynu si aynu si habsamiya oo xilligoodii as aynu ugu qabsanno waxyaabaha khuseeyana waynu garanaynaayo arrimaha waxaynu uga jeednaa shuruucda imikao kale maxay noo diyaara maxay noo gaaba mudaxileedka maxaan ku dhaha commissionka doorashooyinka iyo waxyaabaha kale dee ku xeeran fursadahaynu haysano waynu garanaynaayo de waxaa ka mid a caawimada hay-adaha caalamiga ayna siiyaan waxaa ka mid a inagoo diyaar u wadaa asxaabtii oo diyaar u wadaa waxaa ka mid a uheelanaanta ay dadku uheelan yihiin hase ahaatee kuwa inagoo haysana maxaa maxaynu caqabadna u aragnaa si aynu fursadaheenna aynu uga faa'iidsano markaa waxaan rajaynayaa inaynu dee wax fiican aynu aynu ku kala faa'iidaysan doono insha allah wax fiicanna ka soo bixi doonaan waa mahad toosino waxaana ka mid ah taariikhda ay somaliland soo martay xagga electionska ah kow goormaynu bilownay horta waxaynu u kala qaybin doonaa gundhig ama background iyo guulaha somaliland ka gaadha electionska caqaladii hore ee soo hormarayay sidii ay uga baxday iyo ujeeddada guud ee forumkan marka dambena doodaynu bilaabi doonaa waayahay haddaynu dib eegno somalilan horta waxay bilowday dimuqraadiyaddu kii haddaa xusuusataan oo markii u horreysay ee la soo jeediyey in laga guuro habeeleedkii oo loo guuro habkii xisbiyada badan marka waxaa la draafgareeyey muxuu ahaaye xeerkii multiparty systemka ilaa beriga markaaynu si fiican dib u eegno waa imse sannadood kii ilaa iminka waa saddexiy toban sannadood miya yearskaas waxaynu ka shaqaynayna sidii dimuqraadiyadda u dhismi lahayd wax kastaba hay naga soo gaadhaane inta badanna waxay u muuqataa inay ay guulo badan timid marka haddayn taariikhda dib u raacno haddana laba kun iyo kowdii ayaa afti loo qaaday distoorka distoorka somaliland ee hadda distoorkaana haddii ay xusuusan tihiin boqolkiiba toddobiyo sagaashan ayaa u codeeyey dabkii waana electionkii ama codayntii u horreysay ee somaliland ay gasho kiiba ahayd marka waxaa lagu meelmariyey distoorka iyo goonisitaagii somaliland oo wada socda electionkii u horreeyey waxaa la galay gii waxaanuu ahaa kii dowladaha hoose kaas oo qaabkii loo galayna uu ahaa qaab listo xisbiyadu ay soo isoo bandhigeena waxaa jira sharciyada markaynu sharciyada eegno la baasgareeyey ee somaliland ay soo martay kow waxaa horeeya sidaynu sheegnay distoorka waxaa ku xiga xeerka doorashada oo electoral bill la yidhaahdo oo kii isaguna la ansixiyey waxaa jiray oo isaguna la ansixiyey xeerka doorashada madaxweynaha iyo iyo golaha deegaanka kiina waxaa la ansixiyey xeerka doorashada baarlamaanka oo isagana law number la yidhaahdo qodobkiisa labaad wuu dhacay kaasoo kale waktigiisu u dhammaaday oo berigaa kumeelgaadhan buu ahaay waxaa la yidhi hadda un electionka lagu galo waayo waxyaaba badan baa ishortaagnaay oo laysku qabsaday sida kala xadaynta degmooyinkiisa loo kala qaybsanayo goboladu u kala qaybsanayaan tirada xubnaha baarlamaanka waxaa kii la sameeyey sharcigii muxuu ahaayey diiwaangelinta codbixiyayaasha kiina mar labaad baa amendment lagu sameeyey marka mar baa lagu gala election iyo kii isna wuu expire garoobe waktigiisi isna u dhahay waxaa jira sharciga aynu hore usoo sheegnay ee ahaa kii axsaabta ee kii lagu bilaabay sharcigii markii laga guuray kii maxay ahayde beelaha ee loo guuray kii dimuqraadiyadda waxaa jira xer xeerka wadaniga ama qofka citizenka ah muwaadinka waxaa jira xeerkiisna badhoweed wax laga bedelay ee kii ahaa tirada xisbiyada tirada xisbiyadu waa saddex ayuu sharcigu dhigayaa laakiin kii waa kii amangareeyey si loo ogolaado in ururo ay ka qayb galaan laakiin xisbiyadu weli ay saddexaadaan marka systemkeena la eego systemka electionka ama systemka doorashooyinka ee somaliland waxa weeyaan guud ahaan wuxuu dhigayaa dastoorku inuu yahay dhaqanka ama nidaamka siyaasadeed ee somalilan uu ku fadhiyo nabad iskaashi dimuqraadiyad iyo dadkao dhan oo kasoo wada qayb gala ee maamulka dalka wuxuu kaloo xeer ku dhigayaa ama system ku dhigayaa inaan xisbiyadu saddex ka badan inkastoo sidii markii dhaweed aynu sheegnay la ogolaaday laba kun iyo koob iyo tobankii in ururo la samayn karo laakiin xisbiyadu weli saddex weeyaan electionkan dowladaha hoose ama golaha deegaanadu waxa weeyaan proportion representation waxaa la yidhaahdaa saami u dhigma codka uu xisbigu helo macnihii degaan degmo degmo ayaa electionka loo gelayaa laakiin codka soo baxa ee degmo walba ka soo baxa xisbi walba intuu ka helo ayuu tirada kuraasta ku yeelanayaa degmada taasaa la yidhahaa proportional representation berigii hore gii codka waxaa la siinaya xisbiga laakiin kii waa la bedelay waxaa loo bedelay in codka la siiyo qofka iyo xisbigii wada socda laakiin qofka si gaara loogu codeeyo kii baarlamaanka aynu soo marnay isaguna uu la mid buu ahaa proportion representation buu ahaa foodku laakiin wuxuu ahaa in sharaxa ayaa loo codaynaya inkastoo dimusharaxu inuu xisbi ka soo jeedo tiradana waa lagu kalbadwaa isaguna wuxuu lahaa saam qaybsigaa u dhigmo codka xisbiga uu ka helo gobolka electionka madaxweynaha waxa weeyaan tirada waa mid intay isdhaafso haddii ay kala bataan macnaa waa tartan mid dheeris lagu helayo waay somaliland ilaa iyo sida aynu sheegnay iyo electionkii horreeyey kii oo ahaa haftidii maxay distoorka shan election oo mid waliba uu ahaa dee dadkii goobjoogayaasha ee jaanibka ahaa ay ku macneeyeen inuu ahaa election xor oo xalaala kii u dambeeyey hadaluu ka jiray inta hore oo dhan horta nabad bay wada ahaayeen laakiin kii u dambeeyey xoogaa waa jiray kii ee degaanka degmooyinka xoogaa hadaluu ka jiray laakiin guud ahaan marka la eego shan doorasho oo feer iyo free ah kulleyba way dhaceen kii sidaanu sheegnay tirooyinku buu sheegaya imika intii ay kala ahaayeen macnii waxaa u horreeyey ka referendumka local electionkii u horreeyey doorashadii madaxweynaha baarlamaanka doorashadii madaxweynaha labaad iyo doorashadii golaha hoose ee deegaanka keeda marka shan doorasho oo si fiican u dhacey ayaa somaliland ay soo martay khibradeeda ka mida waxyaabaha hore ay kala kulantay ee ama caqalad aada ku sheegi karto ama dee obstaclesba waxa weeyaan wax ka mid ahayd masalan oo la isku qabsan jiray dib u dhigidda dib loo dhigo waktiga doorashada waynu ogeyn berigii doorashadii madaxweynaha twenty tenkii waxay ahayd inay dhacdo twenty seven two thousand seven way dhici weyday two thousand eight kamay dhicin two thousand nine kamay dhicin dib ay u dhacdo waa jida muranka badan ka taagnaa waxa kaloo muran ka taagnaan jiray tirada xisbiyada waa la odhan jiray saddexda xisbi waa problem ee ha la furo waa laga badiyo waana la furay adigu qaab baa loo furay markii dambe loo xaliyey qaabkii ahaa in la ogolaado urura inay samaysmaan waxaa ka mid ahayd in maamulka dawliga ah iyo sharci samayntu ay mar walba isqaban jireen siba waktiyadii hore ee tutaasanadii bilowgeedii waxaa kaloo jiray maamulka maamulka hay-adaha maamula electionka sida guddida doorashooyinka maxkamadaha in muran ka taagnaan jiray qaabka loo dooranayo ama loo maamulayo oo mar in laysku qabsaday codbixinti diiwaangelinta codbixiyaasha oo isagana socon waayo markii dambe la joojiyey carqaladahay ka mid ahayd waxaa ka mid ah sharciga oo cid walba siday doonto u tarjumato oo constitutionka la yidhaha kanuu leeyahay isla qodobkii constitutionkaabaa waxba sii u sharxaya sidanuu may ujeedaa sidan ujeedaa way dhacdaayo looyaradu way ku murmaan laakiin se dadkuna siyaasiyiin bay ugu murmaan cirqaladaha waxaa ka mid ahaa kunoo noqoshada dadku ay ku noo noqdaan codaynta waad moodo dadkeenu inay ka dhigteen xaalaysteen aanay xaaraan ahayn qof saddex afar jeer uu codeeyo kuwa ugu muhiimsana waxay ahayd in mararka qaarkood haddii laysqabto yaa xalinaya oo cid dhexdhexaad oo xalisa la waayo taasi mar bay mushkiladii nagu keentay oo ay noqotay inayna soo dhex galaan dalalka jaarka aynu nahay kii waa ogeyd in lix qodoba lagu heshiiyo markii isaga loo kala bixi waayo waa markii u horeysay somalilan gudaheeda waxba ka xallin kari weydo taasina dhibteeday lahayd oo waktiina soo maray ahayd waayahay mustaqbalka waxaynu qorsheynaynaa in sanadka soo socda election la qabto talooyinka waxaa ka mid a waxa taagan electionkii madaxweynaha waxa taagan electionkii baarlamaanka miyaa la wada qabtaa waa talo dadku dadka qaar soo jeediyeen ma la wada qaban karaa waa su-aalo taagan kolkaa arrintaynu ka hadlayna maanta ka doodayna wata waa electionka ah ka waxaa qorshe inoogu jira balaanka ah in la qabto elections waayahay ujeeddada markaa halkan aynu sugnimo waxa weeyaan inaynu isweydiino maxaa carqaladaa inaga hor iman kara electionka qabashadiisa maxaynu ku xallin karnaa ujeedada ugu weynaynu leenahayna waxa weya inuu dhaco election sidii kuwii horoo kale ah oo xor oo xalaala oo aan wax mushkilada ka iman dadkuna isku qabsan nabadgelyada iyo dhaqaalaha horumarka dalkan waxba yeelin marka taynu taladeeda isugu nimid inaynu ka wada tashanno waxna iska weydiino waxa weeyaan maxaa inaga hor iman kara